Guddoomiyaha degmada Shaandani ee gobolka Banaadir Marwo Safiyo Cusmaan Maxamed oo ka hadlayay ahmiyadda uu leeyahay ololaha hirgelinta aqoonsiga qaranka ayaa bulshada degmada Shaandani ugu baaqday inay samaystaan kaarka aqoonsiga muwaadinka.
aad ay farxad iigu tahay maanta inay nala joogaan hay-adda niiro madaxdoodii run ahaantii fursadna ayna siiyeen in degmada shangaani ay noqoto qaybta ee bartamaha een, xarunteedii waan uga mahadcelinaynaa run ahaantii maamulka ee mas-uuliyiinta Een, waa sida laydiin sheegay reer shangaani waxaan u malaynayaa doorashaan diyaar u nahay doorashadana qofkaan haysanin kaarka niira muxuu ku qaadanayaa kaarka codaynta haddaadan kaarkii ee, aqoonsiga oo aadan wadanin maxaan ku rahdaa inaad soomaali tahay caddaynaya de maxaa ku codaynaynaa doorashaa juunna sugayse ilaa abriilna maanta waxaaba farxad kale ah inna la yidhi waaba free allana sii badaninaya mis tidhaahdeen marka reer shangaani waxaan rabaa eh, inaad saddexdaas bilood eh, january february march abriil waa afar bilood oo bishii decemberna ay ku jirto oo qayb maanta aan ka haysano waxaan rabaa haddii inaan laydinsaga soo hormarin meeshan oo aad soo qaadataan dhalashadiinii iyo maxaan ku rahdaa sugnaantii ama baasaboorkii Qaar ka mid ah howlwadeennada hay-adda NIRA ee u qaabilsan sameynta kaarka aqoonsiga muwaadinka Soomaaliyeed ayaa sharaxaya ni- nidaamka loo marayo helidda kaarka.
madaxda degmada oo guddoomiyaha ay ugu horeyso shacabka degmada soo dhoweynta ka soo qaybgalka iyo inta soo abaabashaba waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan isleenahay munaasabadda laba ujeedday lahayd inaan gaarsiino shacabka Den- shangaani iyo shacabka gobolka banaadir iyo shacabka bartamaha intaba marka koowaad waxaa noo ballana in kaarkii waxaa la bilaabay in ay dhiigii la bixiyo qof walboo muwaadinahow yaan lagaaga hormarin xarumaha lagu bixinayo aydhiiga aydhiiga ha la raadsado qofkii isdiiwaan geliyana has doonto insha allahu jannaayo qofka aan isdiiwaan gelinna hadda ha isdiiwaan geliyo saddex bilood srii looga dhigo shacabka soomaaliyeed qof walba oo soomaaliyeed oo muwaadin ah uu ku caddeeyo qofnimadiisa asigoo aan u baahan nabdoon ama xildhibaan meel kasta oo tago waxa uu ugu baahan yahay in kaarkiisa aqoonsiga uu la baxo islamarkaana uu oo lagu aqoonsado inuu yahay qofkan hebel ama heblaayo Een, aqoonsiga qaranka ee dowladda soomaaliya bilowda bixintiisa een, muhiima- muhiimad badan ayuu leeyahay muhiimadda uu leeyahay waxaa ugu horeeyo in lagu helo adeegyada kala duwan oo ay bixiso dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha ama een, shirkadaha barefatka ah adeegan si bilaash ah ay ku helaan muwaadiniinta soomaaliyeed maadaama xaq ay leeyihin ay tahay haddii aan nahay hay-adda niira in aan hormuud u noqono in adeegyada bulshada ay si fudud